الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد waxaynu joognay aayadda afar iyo aayadda toddobiyo afartanaad ee min suurati الnisa aayaddan ilaahay wuxuu la hadlayaa kuwa ahlu kitaabka ah waxaanu ilaahay amrayaa inay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam qur-aanka lagu soo dejiyey ay rumeeyaan waana loo goodiyaya hadday rumayn waayaan allah wuxuu yihi yaa ayuha aladiina uutuu lkitaaba aaminuu bima nazalna musadiqa lima macakum min qabli an natmisa wujuuhan fanaruddaha cala adbaariha aw nalcanahum kama lacana asxaaba asabt marka goodi ayaa ku sugan loogu goodiyayo hadday rumayn waayaan in wejigooda la masixi doono oo indhaha iyo manaafidda kale ee meelaha kale daloole ee wejiga ku suganba in laga baabi'in doono la masixi doono marka intaan la masixin wejiyadiina ka hor rumeeya ama aanaan idiin nacdalin ba ilaahay yidhi kamaa lacana asxaaba asabt asxaabu sabtigana waxaa loo jeedaa waa kuwo yahuudda ka mid ah oo maalintii sabtidee loo diiday inay wax ugaadhsadaan oo camal sameeyaan ugaadhsi sameeyey xeeladi ku dhehan tahay oo waxay sameeyeen maalmihii sabtida ka horreeyey ayay gacama sameeyeen waxayna sameeyeen haadaamana waa qodeen badda agteeda gacamo gacamo badda ay ka soo yacni jiideenna godadkaasay markaa u sameeyeen dabeedna baddii baa kusoo caarida kalluunkuna waa la itixaamayo waa lagu itixaamayo maalinta sabtidee loo diiday inay ugaadhsadaan maalintaasuu isagoo fara badan yimaadaa oo baddiba iyadoo ceeriyoon tahay kalluun bay arkaan maalmaha kalena kalluunkiiba waa ku yaraado way waayaan waa ibtilaa markii saasi ku dhacday ayay waxay is yidhaahdeen bal xeelad sameeya sabtidii aydaan ku ugaadhsan kalluunkaa faraha badan leh sabtida ceeriyoonka ana aanu idin seegin markaasay maalmihii sabtida ka horreysay bay sameeyeen inay haadaamaha qodaan gacmana ay markaa uga soo jeexaan badda maalintii sabtida markay ku soo caarido oo biyihii ay soo galaan kalluunkii wata kalluunki waa ku hadhaa yacni wax badan baa ku hadha yacni baddiina markaysaa waxaan yani in badan baa ka noqota maalintii axaddiiya maalmaha ka dambaysa ay kala gurtaan oo kala baxaan kalluunkii u galay marka waxaan ay dabteen ila dabin bay uga dhigan tahaye waxay ugu xaroodeen maalintii sabtida dabeed kuwaas waa la halaagay kuwaasaa la sheegaya aw aw nalcanahum kama lacana asxaaba asabt qisadooda waxaa laynoogu sheegay fi suurati alacraaf haddaba yuhuudda badankoodii may islaamin ciqaab dunyawiya ku soo degtay oo ama daayari iyo doofaara laga dhigay waktigii nebi maxamed ama waktiyadii ka dambaysana maynaan maqal in wejiyadooda la masaxay oo indhahoodii la baaba'shay oo sida qadaadka oo kale laga dhigayna taana kumaynaan maqal haddii loogu goodiyey maxay uga baaqatay sababtay uga baaqatay maxay tahay xikmadda ku jirtaa ma alxikma bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa looga jeeday haddaa wada rumayn weydaan oo cid idinka rumaysaba la waayo yacni labadaa mid inay kudhici ku dhici doonto ayaa loo sheegay bacdi ka midii markay islaameen oo rumeeyeen walow haba yaraadaan be waxay noqotay in ciqaabtii ka baaqato ahlucilmiga qaarkood baa sidaas yacni kaga jawaabay culamada qaarkoodna waxay yidhaahdeen damsiga la bedelayaa yani waa dhici doonaa kamana dhalanayn inuu markiiba deg deg u dhacayo waxaana xadiis ku soo aroortay nabigu sala allahu alayh wasalam inuu yidhi yakunu fii ummatii masxun wa khasfun wa qadfun qawaahu alalbaniyu fi saxiixa inuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam ummaddayda waxaa ku xasili doona oo ka dhici doona doorin qaarkood la dooriyo oo suuraddooda la bedelo iyo ganitaan wax lagu gano oo dhagxan iyo wax lamida lala dhaco iyo goyn arlada lala jaro xadiis caynkaa sheegaya ayaa ku soo arooray oo bacdi ummatu muxamed ka mida bimacnaa ummatu dacwa ummaddii nebiga loo soo diray bacdi ka mida inay saasi ku dhici doonto uu nabigu sii sheegay marka ahlucilmiga qaarkoodna taasay ku xambaareen waxaana la sheega ahlu kitaabka qaarkood ama yahuudda qaarkood markay aayaddan maqleen inay islaameen iyagoo ka baqaaya in suuraddooda la bedelo allahu wuxuu yihi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeey ya ayuha aladiina uutuu lkitaaba ya ayuha aladiina uutuu lkitaaba kuwii kitaabka la siiyayo aaminuu rumeeya bima nazalna kaanu soo dejinnay rumeeya waxaanu soo dejinnay musadiqan xaaluu rumaynaayo lima macakum kala jirkiina ahaaday xaaluu rumayna ayaanu soo dejinay kala jirkooda ahaadayna waxaa loo jeedaa tawraad iyo injiil oo kutubtii idinku aahayseen ee nebiyadiini lagu soo rogay qur-aankaasi waa rumaynayaa waxaa rumaysaan min qabli an natmisa wujuuhan intaanaan masixin wejiyaal oo wejiye aanaan masixin oo indhaha iyo afka iyo sanka iyo yacni marka waxaasoo dhan aanaan malaasin wax isku siman oo malaasin aanaan ka dhigin fanaruddaha aanaan u celin calaa adbaariha yacni markaa dhabaradeedoo kale aanaan u celin culamada qaarna tafsiir bay ufasirayaan fanaruddaha ay fanusayiraha aanaan ka yeelin calaa adbaariha ay kaa'inatan calaa adbaariha yacni mid markaa ku sugan yacni wejiyada xaggooda dambe oo kale oo qadaadadoo kale marka isagaa mid sidaasoo kale ah aanaan ka dhigin aw nalcanahum ama intaanaan nacdalin idin nacdalin baa loo jeedaa kama lacana asxaaba asabt nacdal la mida nacdashaanu nacdalay kuwii sabtida u saaxiibkaha bimacnaa sabtida xadgudbay wa kaana amru llahi wuxuu ahaaday amarka ilaahay waxaa loo jeedaa shanigiisa iyo ficilkiisa ayaa loo jeedaa ama qadaagiisa maqdiyuhu baa loo jeedaa ma'muurkiiba hadda amri laga tilmaamaya waxa uu ilaahay qadaray ee uu qoray waxay ahaatay mafcuulan mid la samaynayo o fulaayuu ahaaday amrullah looma jeedo amrigii sharciga aha loogama jeedo waxaa loo jeedaa ma'muuruh amarka qadariguu ku tacalluqayay baa loo jeedaa oo ma'muurkii iyo ficilkii ah in allaha laa yakfiru an yushraka bih in allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafayo an yushraka bihi in wax lala wadaajiyo dhaafi maayo wayakfiru waa dhaafayaa maa duuna dalika wixii gaalnimo ka sokaysa waa u dhaafayaa liman yashaau ku kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa waman yushrik billahi ku kastoo allah u shariig yeelo wax la wadaajiya faqad iftara xaqiiqee waa been abuurtay isman dembi buu been abuurtay dembigaasoo cadiiman weyni badan aayaddan ilaahay wuxuu inoo sheegayaa inaanu shirkiga dhaafaynin oo shirkul akbar qofkii ku dhinto ilaahay kama dhaafaayo shirkigaana waxaa loo jeedaa kufri oo dhan ashirki waa bimacna alkufr bacdu ahlicilmi shirki iyo kufri waa kala farqiyaan oo waxay yidhaahdaan cumuum iyo khusuus baa udhexeeya yacni shirki kasta waa kufri bay yidhaahdaan laakin kufri kasta shirki ma ah waana sida jamaahiirta loo nisbeeyo bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdaan kufri iyo shirki waa bimacna waaxid waa macno keliya shir shirki kasta waa kufri kufri kastana waa shirki lakin hadda mawdican in allaha laa yakfir an yushraka bih dhammaan culamadu waxay ku wada xambaarayaan gaalnimo o dhan xataa qolada kala farqisa hadda ma laha yacni kufrigii aan shirkiga ahayn ee kufrul akbarka ahaa nooca la dhaafayuu soo gelaya ma laha nooca ilaahay hadduu doono dhaafayo ayuu soo gelayaa ma laha xataa culamada kala farqinaysa shirki iyo kufri waxay leeyihiin mawdican oo kale iyo mawaabic kale oo lamid a waxaa loo jeedaa gaalnimo oo dhan kufru akbar dhammaantii baa loo jeedaa taas iyadaa waa la isla ogoliy oo inkaarka shay shareecada ka mida la dafiro ama istihzaaga lagu dheeleelo shay shareecada ka mida waxay odhanayaan waa kufri laakin shirki ma ah bay culamada qaar odhanayaan marka hadda calaa kulli xaal xataa culamada kala farqinaysa inkastuu saxiixu yahay in sha allah inay isku mid tahay shirki iyo kufri xataa culamada kala farqinaysa mawdican waxay leeyihiin gaalnimo o dhan baa loo jeedaa itifaaqna arrinka noocaasa waa lagu soo naqliyay sida xaafid ibnu xajar ba sheegay in kufrun akbar dhammaantii ciddii ku dhimatay yadaan ka toobad keenin inay ilahay ka dhaafay bilitifaaq wayakfiru maa duna dalika liman yashaa haddaba haddii la yidhahdo aayaddan iyo aayadda kale uu ilaahay yidhi ina allaha yakfir dunuuba jamiica see loo kulminaya jawaabteedu waxay tahay waxaa loo kulminayaa aayadda kale waxaa lagu xambaarayaa waa ciddii ka toobad keenta ee aan dembiyada ku dhiman dembi kastoo laga toobad keeno towbad shuruuddeedii oofsatay waktiga laga toobad keenana ay tahay wakti towbaddu furan tahay ilaahay waa dhaafaya dembigaasi gaalnimo ha ahaado ama dembi kaleba ha ahaado marka aayadda kale ina allaha yakfir dunuuba jamiican waxaa loo jeedaa waa ciddii ka toobad keenta in allaha laa yakfir an yushraka bihi wayakfir ma duna dalika liman yashaana waxaa loo jeedaa ciddii aan ka toobad keenine ku dhimataa gaalnimada ilaahay kama dhaafayo laakiin macaasida gaalnimada ka sokaysa kuu doonuu ilaahay ku ka dhaafaayo ka cafiyaa kuu doonana waa ku ciqaaba nooca shirkul asqar la yidhahdaa xaguu gelayaa ma wuxuu gelayaa shirkigii aan la dhaafayn mise wuxuu gelayaa wayakfiru ma duna dalika liman yashaa ahlu cilmigu taa waxay ka leeyihin laba qowl bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen wuxuu gelayaa yani ka hore ayuu markaa gelaya ka hore ayuu gelayaa oo shirkul asqarka laftiisa ciddii ku dhimatay aan ka toobad keenin ilaahay ka dhaafi maayo ee waa lagu ciqaabaya markase lagu ciqaabo naarta ku waari maayo ee waa laga soo bixinayaa siduu nabiguba yidhi sala allahu alayh wasalam yukraju min annaari man qaala laa ilaha ila allah wa fii qalbihi misqaalu darati min iimaan naarta waxaa laga soo saarayaa kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda iyadoo qalbigiisa ay ku sugan tahay quraanjo in la miisaana oo iimaani qalbigiisa ay ku jirto kii laa ilaaha ila allahu yidhaahda naarta waa laga soo saaraya oo ku waari maayo bacdu ahlicilmina waxay mareen inuu gelayo nooca dambe wayakfir maa duna dalika inuu shirkulasqarku ka mid yahay oo taxta almashii'a uu yahay doonista ilahay inuu hoos yaallo hadduu doonana ilaahay cafinaayo hadduu doonana ku ciqaabaayo waxaanay culammadu soo roraan ibnu taymiye laftiisa hadalkiisu inuu iskhilaafay mas'aladaas oo uu marna ku tegey shirkul asqarka inaanu ilaahay dhaafayn marna inuu ku tegey sida kale oo inuu mashii'ada ilahay hoos yaado waa laba qowl masalada u ka liyay alcalaama maxamed ibnu saalex alcuthaymiin marka uu soo roray labada qowl ee albani waxa uu yihi muxtamil weeye in shirkul asqarka laftiisa uu gudagalo an yushraka bih waayo an yushraka bihi ha waxaan ujeedaa ibnu cuthaymiin markuu soo roray labada qowl ee ibnu taymiye markuu soo roray waxa uu yihi muxtamil weeye in shirkul asqarka laftiisa inuu gudagalo ina allaha laa yakfir an yushraka bih oo la yidhaahdo shirkul asqarka ilaahay dhaafi maayo kaan ka toobadkeenin uma dhaafayo waayo an yushraka bihi masder baa laga dhalaalinayaa antaa iyo ficilka ka dambeeya masderkaasina wuxuu noqonayaa nakiro waana nakiro oo fii siyaaqi nafyi dhacday ishraakan bihi bay noqonaysaa ishraakan bihi qaacidaduna waxay tahay ida waqacat الnakiratu fi siyaqi الnafyi tufiid اlcumuum nakiradu hadday siyaaqu nafyi dhacdo cumuum bay faa'ideysaa cumuum ayay faa'ideysaa marka aada iyo aad bay u aqbali kartaa buu yihi in marka shirkul asqarka laftiisa in la yahay ilahay dhaafi maayo kaan ka toobadkeenin uma dhaafayo laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay ka eegeen iyadoo lafdigu sidaa muxtamil u yahay haddana waciidada soo arooraye sheegaya ka shirki la yimaada hadday tahay camalkiisaa buraya iyo hadday tahay naar buu gelaya iyo hadday tahay naar buu ku waaraya iyo hadday tahay camalkiisaa buraya kullu dalika waxaa looga jeeda akbarkii inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljanata wama'wahu nnaar man yushrik waa fi siyaaqi sharti ficilkuna hadduu siyaaqu shardi dhacdo siyaaqu siyaaqu shardi hadduu ficilku dhaco qaacidadu waxaa yihi cumuum inuu faa'ideeyo haddana waxaa loo jeedaa akbarkii baa loo jeedaa ولqd uxya ilayka وilى اldina min qablika lain أshrakta layaxbaطna cmalka wlatakunana min alkhasiriin ficilkaas ashrakta waa ficlu sharطi qaacidaduna waxay keensanaysaa inuu cumuum faa'ideeyo haddana shirkiga camalka burinaya waa shirk اlأkbar wey oo shirkul asqar jamiicu lacmaal inaanu burinaynin dee adilada laga garanayaa wax camalkao dhan wada buriya gaalnimada weyn baa jirta wax camalkao dhan wada buriya gaalnimada weyn baa jirta almuhim shirkul asqarku shanigiisu ha weynaado laakiin wuxuu gelayaa sida raajixa in sha allah taxta almashii'a waayo waa duna shirki اlakbar allahna wuxu uhi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa marka waa taxta almashii'a aayaddan uu ilaahay inoogu sheegay wayakfir maa duna dalika liman yashaa waxaa la macnaa axaadiista sheegaysa sida ruuxa salaaddii dayaco oo kale falaysa lahu cinda allahi cahdun in shaءa cadabahu wain shaءa cafaa canhu ruuxa salaaddii ilaalin waayo o dayaca ilahay agtiisa cahdi kuma laha hadduu doonana ilaahay waa cadaabaya hadduu doonana waa cafinaya min xadiisi cubaada wagayrih ayuu ku asaxay ou rasuulka sala allahu alayh wasalam ka sugnaaday allah wuxuu yihi in allaha ilaahay laa yakfiru dhaafi maayo an yushraka bihi in loo shirki sameeyo laga gaaloobo ilaahay dhaafi maayo cidda aan ka toobad keenin oo ku dhimataa ilaahay ka dhaafi maayo wa yakfiru waa dhaafayaa ma maa duuna dalika wixii shirkul akbar ama kufrul akbar wixii ka sokeeyo waa u dhaafayaa liman yashaau kuu doono inuu u dhaafo ayuu u dhaafayaa waman yushrik billaahi ku kastoo ilaahay u shariig yeela oo wuxuu xaqa u lahaa ilaahay xaqii isaga u gaarka ahaa cid kale la wadaajiya faqad iftaraa xaqiiqe waa been abuurtay isman dembi ayuu been abuurtay dembigaasoo cadiiman weyni badan alam tara ma ogtoo cilmigaagu ma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay yuzakuuna ammaanaayey anfusahum nafahooda ammaanaayey bal illaahu yuzakii man yashaa kasoo guurtaasee ilaahay baa yuzakii ammaanaya man yashaau kuu doono inuu ammaano ayuu ammaanaya kuu doono inuu tahiro ayuu ahirayo yani mid daahiroo wanaagsan ka dhigaya walaa yudlamuuna lama dulmiyaayo fatiilan ay qadra fatiilin fatiil in la eg la dulmi maayo fatiilka waxaa la yidhahdaa laftimireedka yacni halkaas waxay ku leedahay diilin sidaa u jeexan diilintaa yar gudaheeda waxa ku sugan baa fatiilka la yidhahdaa laftimireedku halkaa ay ka kala jeexan tahay waxa yar ee ku sugan ama intay qaaddo intaa in la eg cid ka dulmi maayo fatiiltaasaa la yidhahdaa jalaaluddiin asiyuudi isagu wuxuu maray fatiilka inuu ku fasiro qadru qashrati nawa qadru qashrati nawa laftimireedka xuubka cad ee ku wareegsan wuxuu sida badan ay yeelataa markay timirtu yaro engegto ee miiddu ka yaro dhammaato ayaa timirta iyo laftimireedka waxaa u dhexeeya xuub yaroo cad xuubkaa yaree cad ayuu ku fasiray jalaaldiin asiyuudi saaxiibulxaashiyo futuuxaadka ahina wuxuu ku xambaaray arrinkaas inay tahay sabqu qalam oo shiikha qalinku inuu ka boobay fasiraadda uu sidaa ku fasiray inuu qalinku ka boobay ayuu ku xambaaray marka almuhim sida caankaee mashhuurkii waxay tahay fatiilka in lagu fasiro laftimireedku halkaa ay ka kala jeexan tahay waxa yar ee ay qaado ee ku sugan intaa fatiilka la yidhahdo laakiin mufasiriinta mid kamida baan ku arka oo odhanayo waqiila qadru qashrati nuwa oo qiil ka dhigaya sida suyuudi sheegay marka sida mashhuurka caanka ee mufasiriintu sheegaan waa saynu sheegnay wy carabtu laftimireedka afar wax oo ku sugan bay afar taba yaraansha daraaddeed ay u soo qaataan markay wax yaraynayaan saddex ka mid a qur-aanka lagu sheega mid mid waa kan waa fatiil midda labaadna waa naqiiro isla darsigu inoogu sugan yaho inoogu imanaya in sha allah oo naqiir baa la yidhaha naqiirkuna waxa weeye laftimireedku halka dhabarka waxay ku leedahay bar yar bartaa yari waa halka marka la beeraayana geetimireedku ka soo baxo bartaa yari waxay qaado ee nuqdada ahi ee dhabarka ay ku leedahay waxay qaado ayaa naqiir la yidhahdaa taasna yaraanshahay usoo qaata shayga saddexaad waa qidmiir oo waa xuubka laftimireedka ku wareegsan qidmiirkuna qur-aanka waa ku yimi oo fi suurati fatir ayuu ku yimi qidmiirkuna ka afraad wuxuu yahay waa isla laftimireedkii waa tufruuq bay yidhahdaan tufruuq tufruuqna waa yidhahdaan oo marna ta bay ka dhigaan marna ta bay ka dhigaan oo waa luqataan tufruuqaasi wuxuu yahay timirta goborada yar ee madaxa kaga daboolan marka sidaa looga jaro wax yaroo sidaa u dheero ay ugu jirto oo u haya timirto ay ku dhex jira waxaa yare soo taagan baa la yidhahdaa tufruuq baa la yidhahdaa kaasna markay sheegayaan yaraanshaha waa ugu mahmaahaan oo waxay yidhahaan wax tufruuq la eg xataa markaysa waxba ma jiraan waa yidhahdaa ama tufruuq xataa ma hayo marka waa tufruuq ama waa tufruuq saaxib ulfutuuxaat waa jamalkeen marka uu soo raraayo hadalka caynkaas ah asal ahaan wuxuu ka soo naqlinayaa samiin alxalabi nuskada kollay aan arkay ee qadiimka ahayd waxaa ku dhacay nooc taxriifa oo dhigaalkii tufruuq baa isbedelayoo yacruuf buu qoro yacruuf ayuu qoray waxaanan u aqaanay bahashaa yar in tufruuq la yidhaahdo yacruuf baan ka baaray qawaamistii iyo lisaanka iyo ayaan ka baaray waa ka waayay dabeedna waxaan isi war armay arrinkan taxriif ku dhacayo naqligu markaysa markaa uu sida u taxriifsamay oo tufruuquna ay ahay asalku ka soo naqliyo samiin alxalabi ah adduru lmasuunkii baan eega saas tufruuq bay igu taallaa sidii saxda ahayd saas aawadeed nuska ciddii ka haysata futuuxaat ilaahiya haddii yacruuf u qoran yahay sawaabkeedu waa sufruuq weeye ee yacruuf ma aha aayaddan culammadu waxay yidhahdaan mufasiriintu waxay ku soo degtay naqli saxiixa iyadaan loo haynin haddana waxay yidhahdeen yuhuud bay kusoo degtay oo yuhuuddu way is-ammaani jireen mar waxay odhan jireen jannada annagun baa gelayna wa qaaluu lan yadkula aljannata ila man kana hudan aw nasaara jannada annagun baa gelaynay odhan jireen qolada yuhuuddu yuhuud baa gelaysun bay odhan jireen cid kale geli mayso nasaaraduna waxay odhan jireen nasaarun baa gelaysa cid kale geli mayso mar waxay odhan jireen kuwa ilaahay jecel yahay abnaa llahi wa axibaahu baanu nahay wa qaalat alyahuudu wاnnasaara naxnu abnaa llahi waaxibaa'uh marna saasay odhan jireen qul falima yucadibukum falima yucadibukum bidunuubikum bal antum basharu miman khalaq ata lagu radiyey hadalka noocaasi xun ay ku hadleen mar waxay odhan jireen naarina taaban mayso ayaamo yar mooyaane wa qaluu lan tamasana annaaru ila ayaama macduuda yani waxyaalo badan oo is-ammaana bay is-ammaani jireen saas aawadeed mufasiriinta qaarkood waxa le iyagay kusoo degtay calaa kulli xaal aayaddu waa caam yuhuud iyo kayrkoodba caan bay ku tahay allah wuxuu diidayaa in la is-ammaano is-ammaantaa la is-ammaanaya laba sibood bay noqon kartaa in dadka qaarkoodba qaarka kala ammaanaan iyo in marka waxa weeye dadku ay is-ammaanaan oo yidhaahdaan annagu waa wanaagsan nahay ama dembi ma lihin ama ahlu jannaw nahay iyo wax lamida labada mid waliba waa xun tahay labada mid waliba waa xun tahay inuu ruux is-ammaano ma fiicna waa inuu naftiisa xumaan ku maleeyaa waa inuu tuhumaystaa waa inuu ogaadaa inuu muqasir iyo hogaabinaayo waa inuu shar ku tuhmaystaa naftiisa waa inuu dembigiisa ka baqaa dembigiisa waa inuu ka baqaa waa inaanu is odhan khayr kaama maqnaa dadkuna qaarkoodba qaarka kale inay ammaanaan ma fiicna khaasatan in ammaanta la isla waajaho oo ruuxa hortiisa laga ammaano waxaa laga yaabaa inay kediso waxaana laga yaabaa been in lagu dhaco nabigu sala allahu alayh wasalam waxau arkay nin saxaabiyo nin kale ammaanaya markaasu wuxuu ku yihi qatacta cunuqa saaxibik qoorta waad qoorgooyaad ku samaysay qoorgooyaad ku samaysay waa xadiis saxiixa wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey maya waa min xadiisi saxiixayn bukhaari iyo muslim baaba soo wariyey in kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa udaki cala allahi axada hadduu midkiin yahay mid walaalkii ammaanayo oo lagama maarmaan ay tahay inuu ammaano ha yidhaahdo saasaan u malaynaya u filaya ilaahay baana xisaabaya ilaahayna cidnaba uma ammaanaayo sidaa ha yidhaahdo wuxuu kaloo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam iyaakum atamaaduxa iyaakum atamaaduxa fainahu dabxu waxaa ka digtoonaataan idinka digayaa is-ammaanka a is-ammaantaan oo qaarkiinba qaarka kala ammaano waayo waa isgawrac la isgawracayo imaam axmed baa soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa ku weye wuxuu kaloo nabigu sala allahu alayh wasalam amray in dadka wax ammaano in ciid wejiga lagaga saydhiyo faxtuu fi wujuuhi lmadaaxina turaab kuwa wax ammaanaya ciid wejiga kaga saydhiya ammaanta ruuxa hortiisa laga ammaanaa waxay sababi kartaa inuu qofkii iscajabiyo oo guruur iyo kedin ay gasho oo la kediyo saas aawadeed waa in laga taxadira ammaanta la isa ammaanaayo qofkuna naftiisa waa inuu xumaan ku tuhmaystaa dembigiisana waa inuu ka baqaa waana inuu ogaadaa inuu muqasir yahay waajibkii saaraana inaanu wada gudaan waa inuu markaysa markaa waa inuu u qabaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam qaarkood iyagoo janno loogu bushaareeyey ayay haddana waxay ka warwarayeen dembiyadooda markaase haddana waxay ka baqayeen dhagarta ilaahay yacni aada iyo aad ayaa cabsidooda ay markaysagaa baqanayaan ay u badnayd allah wuxuu yihi alam tara ma ogtoo cilmigaagu ma ku dhammaaday ila aladiina kuwa yuzakuuna tahiraayo ammaanaayee anfusahum nafahooda bal illaahu ilaahay baa yuzakii tahiraya oo nadiifinaya oo mid tahiran ka yeelaya man yashaau kuu doono inuu ka yeelo kuu doono inuu dahiro kuu doono inuu dahiro marka kuu ilaahay ammaana ammaanan ammaanta dadku marka ay ku ammaanaanna mid lagu kadsoomo ma aha saas aawadeed abubakrin sidiiq waxaa ka afsaxday marka la ammaano inuu odhan jiray allaahuma laa tu'aakhidnii bima yaquluun waxaa ka afsaxday abubakrin sidiiq inuu odhan jiray marka la ammaano allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun waqfir lii ma laa yaclamuun wajcalnii khayra mima yadunnuun wa hada alcajiiba wuxuu odhan jiray ilaahu ha ii qabanin waxay leeyihiin ilaahu ha ii qaban hadda waa asidiiq alakbar waa afdal nnaas bacda alambiya dad oo dhan waa kii ugu fadliga badnaa marka nebiyada laga yimaado bashar aan nebi ahayn oo abubakar ka fadli badan ilaahay ma abuurin laa fi lawaliin walaa fi laakhiriin nebiyada dabadood isagaa dadka ugu fadli badan haddana maca dalik marka la ammaano waxuqa lahu an yumdax waana gar weliba in la ammaanaa waya rasuulka ammaanay wuxuu odhan jira allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun ilaahu hay qabanin waxay odhanayaan waqfir lii ma laa yaclamuun ilaahu ii dhaaf waxaynay ogeyn oo dembiyaalana ii dhaaf wajcalnii khayra mima yadunnuun ilaahu waxaad iga yeeshaa siday igu malaynayaan si ka fiican iga yeel sheekh albani waxa uu sheegay abubakar inay ka asaxday waxaa laga yaabaa innaga inta waxa weeye layna ammaano oo weliba waxaan inagu sugnayn laynagu ammaano inaynu iska qosollo iska aamusnaa laga yaabaa subxaan allah taasi waxa weeye waa arrin yani markaa qalad arrin qalad aan xasuustaa sheekh cabdimuxsin cabbaad ayaa markaysaga mid tarjumo ka qoray markaasuu zuhdigiisa iyo waxyaalo markaa zaahidnimadiisa iyo ashyaadaasuu ka warramay markaasuu mid baa markaysaga markaa wax ku qoray buu yihi marka oo akhbaar waxyaalo iga sheeg sheegay zaahidnimo iyo ashyaa noocaasa waxaasina markaysaa wax asaas le maaha waxaa saas le maaha waxayna u badan tahay inay markaysaa sidaa loo sheego jirto yani in lagu kadsoomo iyo in marka waxa weeye dariiq laga dhigto yani ayay markaa culamadu ka taxdirayaan alcallaama maxamed naasirudiin alalbani waxaan dhegaystay shariid ashriyadiisa ka mid ah wakti hore muqadimkii u muqadimeynayay ayaa waxau yidhi markuu su-aalaha doonayay inuu hordhac u sameeyo ayuu yihi waxaan u bandhigaynaa su-aalaha markaa shaykhuna alcallaama almuxadis maxamed naasirudiin albani hadda ka badan ma odhan sheikhi waa ooyey waa ooyey wakti door aanu hadlin oo ooyintii markaa shariidka ka baxaysa markaas oo maya taalibu cilmi baan ahay waxa ay igu sheegaysaan ma ihi waxa ay igu sheegaysaan ma ihi marka ammaanta aad iyo aad waa in looga taxdiraa dad fara badan bay kadisay ammaantood oo ku kadsoomay ammaanta la ammaanaayo alam tara ilى اladina yuزakuna anfusahm bal ilahu yuzaki man yashaa walaa yudlamuuna fatila walaa yudlamuuna lama dulmiyaayo fatilan ay qadra fatilin yani laftimireedka halka ay ka kala jeexan tahay yani waxa yar ee ku sugan ee timirta ah intaa in la eg la dulmi maayo wax ka badan la daaba ala sabiil awla wax ka badan in la dulmiya undur kayfa yaftaruuna cala allahi lkadib undur eeg kayfa yaftaruuna sidee bay ugu been abuuranayaan cala allahi allah ay ugu been abuuranayaan alkadiba been wa kafaa bihi yani kaas baa markaa ugu filan isman dembi markaa ugu filan dembigaasoo mubiinan marka cad yani iftiraaga iyo been abuurkaasaa dembi ugu filan undur ee kayfa yaftaruuna sidee bay ugu been abuuranayaan yani xaalay sidee yihiin bay ku been abuuranayaan cala allahi ilahay ay ku been abuuranayaan alkadiba been wa kafaa bihi iftiraaga ugu filan isman xaaluu dembi yahay dembigaas oo mubiinan ay bimacnaa bayinan mid cad u yahay alam tara ma ogta ila aladiina kuwii uutuu la siiyey nasiiban qayb la siiyey min alkitaabi kitaabka ka mid a yu'minuuna biljibti waataaguuti waxaa la siiyey qayb kitaabka ka mid ah yu'minuuna xaalay rumaynayaan biljibti sixirka rumaynayaan iyo wataaguuti taaguutka rumaynayaan wa yaquuluuna iyo xaal ay odhanayaan baa la siiyey liladiina kuwii ay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay haa-ulaa'i kuwaasa yacni gaalada aba ahdaa ka quman oo ka hanuunsan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiilan xagga wadda ahaan uga hanuunsan ulaa'ika kuwaas la soo sheegay ee sidaa odhanaya aladiina kuwii weeye lacanahum allahu ilaahay nacdalay waman yalcan illahu ku kastuu ilaahay nacdalana falam tajida lahu nasiira uma helaysid yacni markaa cid u gargaarta heli maysid am lahum ka soo guurtaase ma waxaa u sugnaatay bal alahum nasiibu min almulki qayb xagga mulkiga a miyaa u sugnaatay qayb mulkiga ka mida miyaa u sugnaatay oo mulkiga ilaahay wax ka mida miyay leeyihiin mulkiga samaawaadka iyo dhulka iyo khazaa-inta ilaahay mulkigooda fa idan markaasba haddii nasiib mulkiga ka mida ay yeelan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa dadka siin maaya naqiiran ay qadra naqiirin wax naqiir la-eg siinma siin maayaan laftimireedku barta yar ama dhibicda yar ay dhabarka ku leedahay intay qaadee timir ka qaado intaa in la-eg dadka ma siinayaano u quuri maayaan naqiirku waa kaas am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih bal ayaxsuduuna ka soo guurtaase ma waxay xaasidayaan annaasa dadka miyay xaasidayaan calaa maa aataahum allahu ku ilaahay siiyey miyay ka xaasidayaan ku xaasidayaan oo min fadlihi ilaahay fadligiisa ka mid a ama xagga fadligiisa uu ka siiyey in tabciid loo fasiro iyo in markaa loo fasiro ibtidaau lgaaya waa wajhaan faqad aataynaa xaqiiqee waa siinay aala ibraahiima reer ibraahim waxaanu siinay ba la yidhi yani ibraahim iyo tafiirtiisii alkitaaba kitaabka ayaanu siinay jinsiga kitaab la yidhaahdo waalxikmata nebinimaanu siinay buu ilaahay yidhi xikmada nebinimaa loo jeedaa wa aataynaahum waxaanu siinay mulkan mulki baanu siinay cadiiman weyni badan baanu siinay yani hanasho iyo boqornimaanu siinay fa minhum man aamana bih fa minhum ahlu kitaabkay ka mid ahaadeen ama yuhuudday ka mid ahaadeen man aamana bihi mid rumeeyey bihi nebiga sala allahu alayh wasalam nebi maxamed rumeeyey wa minhum yagay ka mid ahaadeen man sadda canhu mid ka jeestay oo rumayn waaye wakafaa bijahannama jahannama ayaa ku filan saciiran xaalay tahay mid olol badan ay tahay jahannama ayaa ku filan bimacnaa jahannama kaafinaysa oo gubi doonta aayaddan hore alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi qisa la soo wariyey sabab nazuul lagu sheegay qisadaasina ma asixina waa daciifa muxtabaha ay ko koobsanaysaana qisadaasi waxay sheegaysaa kacb bnu ashraf iyo niman kale oo marka isagaa yuhuudda ka mida inay u tageen nimankii quraysheeda gaalada ahaa iyagoo kusoo tirtirsinaya inay nebiga sala allahu alayh wasalam iyo muslimiinta ay la dagaalamaan oo ka aargoostaan maadaama lagaga reeyey yacni ghaswadii iyo duulaankii beder taas yadaa inay kusoo tirtirsiyaan bay ugu tageen dabeedna iyagoo la jooga baa la yidhi ayaa waxay yidhaahdeen war idinkaa kitaab lahaan jiree nooga warramo annaga iyo muxamed yacni kaayagee quman ama hanuunsan markaasay yidhahdeen bal hadda camalkiin iyo camalkiisa noo sheega markaasay waxay yidhahdeen annagu dee waxaanu joognaa xaramka ilaahay beydka ilaahay waa camirnaa yacni waa xajinaa yacni waxa weeye dadka xujaajtaa waa waraabinaa qaraabada waa xidhiidhinaa acmaalo noocaasay sheegeen isaguna qaraabadii waa gooyey oo raximkii waa gooyey oo xaramkii waa ka tegey oo waxaanuu sameeyey oo waxaanuu waxbay taxeen dabeedna waxay yidhahdeen idinka ayaa yacni xagga hanuunka uga dhow ayay ku yidhahdeen sababta caynkaasay aayaddu ku timi ba la yidhi lakin cala kulli xaal sabab nuzuulkaas ma asixin laakiin sida aayadda daahirkeedaba ka muuqata ama manduuqeedaba ka muuqata waxay ku tusinaysaa kolley cid ahlu kitaabi inay ku tidhi muslimiinta iyo gaalada mushrikiinta ah mushrikiinta hanuunsan aayadda lafteedaa sheegaysa oo macnaha caynkaasa markaa caddaynaysa marka tacyiinka cidda ku tidhiyaan marka waxaway aynaan garanbe marka almuhim waxaa laynoo sheegayaa kuwaasi inay iyagu marka hore daaquudka rumaynayaan sixirkana rumaynayaan jibtiga culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waa sixirka daaquudkuna waa shaytaanka yidhahdeen oo cumar ibnu khataab waxaa ka asaxday inuu yihi daaquudku waa shaytaanka xasan albasri wakayruhuna waxay yidhaahdeen jibtigu waa sixirka jibtigu waa sixirkay yidhahdeen imaam malik isaguna wuxuu yihi daaquudku waa kulu maa yucbadu min duuni illah waa cid kastoo ilahay sokadii la caabudaa daaquuta la yidhahdaa culamada qaarkoodna waxay cid kasta oo baadi markaysaga waxaan yani hogaamiye ku ah ama baadidaasi sixir ha ahaato ama shirki iyo gaalnimo ha ahaato ama in marka waxa weeye yacni uu ugu yeedhayo dadka isaga in la caabudo ha ahaato ama cid kale in la caabudo ilaahay ka sokaysta inuu ugu yeedhayo ha ahaatee dhammaan wuxuu soo gelaya daaquudku soo gelaya marka marka hore iyagu inay shirki ku sugan yihiin oo luunsan yihiin mar labaadkana ciddii qumanayd inay waxa weeye leeyihiin idinkaa lunsan oo ay mushrikiintii fadilayaan ba aayaddu ku tusinaysaa dabeedna ilaahay waxau inoo sheegay kuwa in la nacdalay ulaa'ika aladiina lacnahum allah waman yalcan illahu falan tajida lahu nasiira waxaa kalou ilaahay yidhi ma mulkigay wax ku leeyihiin qoladaa yuhuudda la yidhaahdaa haddii mulki ay wax ku yeelan lahaayeen oo ay jiri lahayd ma jirte ya yani dadka waxba kamay siiyeen waxba umay quureen waxba umay quureen yani yuhuudda waxaa lagu imtixaanay faqri oo xagga qalbigay faqiir ka yihiin xagga qalbiga ayay faqiir ka yihiin saas aawadeed waatuu ilahay yihi wadribat calayhim almaskana miskiinnimadaa waxaa looga jeedaa inay xagga qalbiga faqiir ka yihiin oo qanaacadii qalbigu ma jirto hadduu adduunyada ugu xoolo badan yahay yuhuudigu wuxuu ka baqayaa bay culammadu yidhaahdeen inuu markaa gaajo u dhinto dadka ka ugu xoolo badan hadduu yahay wuxuu ka baqayaa inuu gaajo u baktiyo taasuu ka baqaya dadkana waxay u quurayaan ma jirto aayaddu waxay la mid tahay aayaddu ilahay yihi qul law antum tamlikuuna khaza'ina raxmati rabbii idan laamsaktum khashyata alinfaaq haddaa khazaa-inta raxmadda ilaahay hayn lahaydeen ma haysaane waa haysan lahaydeen dadka waxba kama idaan siiseen oo ugama idaan quudheen baqasho a ka baqanaysana inay ka dhammaato daraaddeed baydaan dadka waxba u quudheen wuxuu kaloo ilahay yidhi am yaxsuduuna annaasa calaa ma aataahum allahu min fadli yuhuuddu waa xasad badan yihiin xasadkuna waa khasla xun marka xasad in lala yimaado marnaba ma aha yacni qofka muslimku waa inuu iska ilaaliyo xasadka xasadka waa inuu iska jaraa ilahay fadligiisa waa inuu ka waa inuu ka baryaa waa inaanu cid xaasidin alaa qul liman baata lii xaasida atadri calaa man asa'ta aladab asata asata asa'ta ila allahi fi ficlihi id lam tarda lii ma wahab yani macnaha noocaasa isagoo shaacir cabiraya waatuu yidhi waxaan ku leeyahay ka xaasidaya ma garanaysaa kaad aadaabta ka xumaysay ilaahay baad meel kaga dhacday waayo wuxuu ilaahay bixiyey rabbi ku deeqay baad raalli ku noqon weyd markaa jazaagaagu wuxuu noqday adigana inuu ku qadiyey ana igu gaar yeelay buuyi mid lexaad sidaa sidaa ku jawaabay marka xasadka waa in layska jaraa waa khasla damina xasadkuna waxa weeye waa zawaalu waa tamani zawaalu nicmati lhayr nicmad cid kale haysato in la jeclaysto inay nicmadaa u waayo oo ay ka tagto nicmadaasi ha ahaato nicmo adduunye ama nicmo markaysagaa diineed say doonta ha noqoto xaasidnimada waa caynkaas markaas laba nooc bay u qaybsamaan mid jeclaysanaayo hebel in nicmada ilaahay intuu ka qaado isaga lagu soo xawilo lagu soo wareejiyo iyo mid jeclaysanaya isaga walow yaan laba siinbe in isaga kaa la waasiiyo ha labaduba waa xaasidnimo waa laba xunxun weyi maxaa fiican inuu ruuxu wixii wanaagsan tamaniyo waa fiican tahay oo weliba diin ku saabsan inuu tamaniyo isaga marka aan jeclaysanayn qofkaa inay ka suusho ee mid lamida inuu ilaahay siiyo inuu jeclaysto rabbina ka baryo rabbina ka baryo taas yada am yaxsuduuna annaasa calaa ma aataahum allahu min fadlih naaska ay xaasidayaan waxaa dukuul awaliya soo gelaya nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waayo waxay ka xaasidayeen nebinimada oo ilaahay siiyey dabeedna sidaas aawadeed bay marka uga gaaloobeen markaasuu ilaahay wuxuu sheegayaa inuu marka aalu ibrahim ibrahim iyo aalkiisii inuu siiyey yani kitaab iyo nebinimo iyo mulkiba inuu siiyey oo qaar badan ba waxay ahaayeen boqorro xataa nebiyada qaar baa loo kulmiyey boqornimada iyo nebinimada sida nebi daawud iyo nebi sulaymaan oo kale waxau ahaa mid waliba nebina waa ahaa boqorna waa aha waxaanay ka mid yihiin aalu ibrahim bay ka mid yihiin aalu ibrahim bay ka mid yihiin marka mufasiriinta qaarkood waxay yidhahdaan nimanka yuhuudda la yidhahdaa waxay yidhaahdeen moxamed hadduu nebi ahaan lahaa dumarkan badane uu guursanayo waa ka mashquuli lahaa oo nebinimada iyo xilalka ku saabsan buu kaga mashquuli lahaa bay yidhahdeen markaasaa la yidhi faqad aatayna ala ibrahima alkitaaba walxikmata waaataynaahum mulkan cadiima waxaana ka mid ahaa aalu ibrahim nebiyadii marka waxaway qaar yani marka zawjaad badan lahaa baa jiray allah wuxuu yihi alam tara ila aladiina uutuu nasiiba min alkitaabi alam tara ma og tahay oo cilmiga ma ku dhammaaday ila aladiina kuwii intii ka ahaatay uutuu la siiyey nasiiban qayb min alkitaabi kitaabka ka mida qaybtaas oo min alkitaabi kitaabka ka mida yu'minuuna waxaa kitaabka la siiyey qayb kitaabka ka mida yu'minuuna xaal ay rumaynayaan biljibti sixirka ay rumaynayaan iyo wataaguuti taaguutka ay rumaynayaan shaydaanka ama waxa ilaahay sokadii la caabudo ay rumaynayaan wayaquuluuna iyo xaal ay odhanayaan ayaa la siiyey oo cilmi kitaabka ka mida la siiyey liladiina kuwii ay ku odhanayaan kafaruu gaaloobay haa-ulaa'i kuwaasi bimacnaa kuwa gaaladay u jeedaan ahdaa iyaga ka hanuunsan min aladiina kuwii aamanuu rumeeyey sabiilan xagga wadahaan bay uga hanuunsan yihiin ulaa'ika kuwaasi yacni ahlu kitaabka ahe daaquudkiiyo jibtigana rumaynaya hadalkaana ku hadlaya aladiina kuwii weeye lacanahum allahu ilaahay nacdalay weeye waman yalcan illaahu ku kastoo ilaahay nacdalo falan tajida lahu uma helaysid nasiiran cid u gargaarta u hiilisa u heli maysid am lahum mise yagay usugnaatay nasiibun qayb miy miyaa usugnaaday qaybtaas oo min almulki mulkiga ka mid ah oo mulkiga ilaahay ma wax ka mid ay leeyihiin fa idan markaasba haddii qayb mulkiga ka mida usugnaan lahayd oo malakuutka ilaahay wax ka mida ay yeelan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa dadka may siiyeen yacni markaa naqiiran ay qadra naqiirin naqiir wax la-eg laftimireedka dhabarka barta kaga taallaa waxay qaado in la eg dadka umay quureen am yaxsuduuna annaasa ka soo guurtaase ma waxay xaasidayaan annaasa dadka miyay xaasidayaan oo nebi maxamed ka mid yahay calaa ma aataahum allahu min fadlih yacni waxa uu ilaahay siiyey miyay ku xaasidayaan oo fadliga ilaahay ka mid ahaaday faqad aataynaa xaqiiqe waanu siinay ala ibraahima yacni reer ibraahim waxaanu siinay ibraahim iyo tafyiirtiisii ee nebiyada ahaa alkitaaba kitaabka ayaanu siinay oo nebi kastoo ibraahim dabadii lasoo saaray tafyiirta nebi ibraahim unbu ka soo baxay wanubuwata nebinimo ayaanu siinay buu ilaahay yidhi ha alkitaaba kitaabka ayaanu siinay faqad aataynaa xaqiiqe waa siinay ala ibraahima reer ibraahim waxaanu siinay alkitaaba kitaabka ayaanu siinay oo nebiyadii markaa dabadii soo baxay dhammaan waxaa laga soo saaray tafirtii ibraahim baa laga soo saaray nebi kastoo ibraahim ka dambeeyey ubadkii ibraahim unbu ka soo baxay tafirtii nebi ibraahim ama dadkii ka isra unbu ka soo baxay walxikmata xikmad baanu siinay xikmadda nebinimadaa loo jeedaa wa aataynaahum waa siinay mulkan mulki baanu siinay mulkigaasoo cadiiman weyne badan oo nebiyo boqora ahaa baa jiray oo nebi daawud iyo nebi sulaymaanba ka mid ahaayeen xagga markaa zawjaadka laftoodana nebiyada qaarkood zawjaad badan bay lahaayeen sida nebi sulaymaan oo kale fa minhum man aamana bih fa minhum ahlu kitaabkay ka mid ahaadeen man aamana bihi mid rumeeyey nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wa minhum ahlu kitaabkay ka mid ahaadeen man sadda canhu mid ka jeestay wa kafaa bijahannama jahannamo ayaa ku filan saciiran xaalay ololayso yacni yada ayaa ku filan oo kaafinaysa ina aladiina kafaruu kuwii gaaloobay biaayaatina aayadahayaga ka gaaloobaa ilaahay yidhi sawfa nusliihim wakti dambaanu gelin doonaa naaran naar baanu gelin doonaa buu ilaahay yidhi kulamaa nadijat markastay bislaato juluuduhum maqaaradooda ama dubkooda iyo hargahooda ay bislaadaan badelnaahum waxaanu ugu doorinaa oo ugu bedelnaa juluudan hayraha yacni markaa maqaaro kale ama markaa dubab kale ayaan ugu bedelnaa bimacnaa maqaar kale ama markaa harag kale ayaan ugu bedelnaa waxaan ugu bedelnaa liyaduuquu si ay u dhadhamiyaan daraaddeed alcadaaba cadaabka ay u dhadhamiyaan ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay casiizan mid haaliba oo yacni markaa awood badan cid la midina ayna jirin xakiiman oo xikmad badan waladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey sanudkhiluhum waa gelin doonaa buu ilaahay yidhi jannaatin jannooyin baanu gelin doonaa jannooyinkaasoo tajrii ay yaacayso min taxtiha hoosteeda alanhaaru durduradu ay yaacayaan waxaanu jannaadkaa gelin doonaa khaalidiina fiiha xaal loo qadaray inay ku waaraan jannaadka gudahooda abadan weligood lahum yagay u sugnaatay fiiha jannaadka gudahooda aswaajun dumar dumarkaas oo mutahharatun la taahiriyo la nadiifiyey oo wax markaa la ceebsado ama la qoonsado yacni marka aan lahayn dabeecad qalloocan ma laha xayd iyo nifaas ma laha yacni waxa weeye waa qaar la taahiriyo la nadiifiyey weyi wa nudkhiluhum waxaanu gelinaynaa dillan hadh baanu gelin doonaa daliilan hadhac ah ayaanu gelin doonaa hadh hadhaysan waxaa loo jeedaa hadh hadhnimadiisu fara badantu hadhacaanu gelin doonaa ilaahay wuxuu inoo sheegayaa kuwa gaaladaa in naarta la gelin doono maqaaradooda iyo dubkooduna ay ku gubanayaan mar kastabana dubka loo bedelaayo oo markaa dub kale la saarayo maqaarka iyo dubkaasina waa mid qaro laho weyn weeye waxaa axaadiista qaarkood ay sheegaysaa in maqaarkiisoo keliyii markaa laga yeelaayo yacni markaa afartan dhudhun markaysaga markaa in lala ekaysiinayo yacni gaalada markaysaga maqaarkooda si cadaabkii ay u dhadhamiyaan oo baaxad badan cadaabkii ay uga qaataan jidhkoodii waa la weyneynayaa xataa gawskoodao keliya sida xadiidka muslim saxiixa kusoo wariyey uu sheegayo ninka gaalkaa markaysaga yacni gawskiisoo keliya buurta uxud lala ekaysiinaya marka gaws keligii buurta uxud la eg yahay gawsaskii kale ka waran oo afka daboolaya intuu la eg yahay oo madaxa sidaa intuu la eg yahay marka waxa weeye aada iyo aad baa loo weyneynayaa si baaxad badan ay cadaabkii markaysaga uga qaataan ayaa markaa loo weynanaya dubkaa iyo maqaarkaasi markiiba waxa weeye waa dugudhacayaayo wuxuu noqonayaa mid gubtay oo baaba-ay buu noqonayaa haddana mid cusub baa la saarayaa marka waxa weeye marar badan baa loo bedelayaa yacni markaa oo dub cusub iyo maqaar cusub ama harag cusub markaysaga waxa la saaraya si waxa weeye cadaabkii yacni markaa uu dhadhamiyo nacuudu billahi min alcadaabi kullih wuxuu kaloo ilaahay inoo sheegayaa kuwa iimaanka iyo camalka saalixa kulansadayna janno iyagu inay gelayaan oo jannaadkana ay ku waarayaan weliba zawjaad markaa mutaharo oo xagga markaa yacni khalqiga iyo xagga khuluqa iyo yacni markaa gees walba laga daahiriyo o laga nadiifiyey inay u sugnaadeen hada haracana markaa in la gelinaayo axaadiista waxaa ku soo aroortay inuu ku sugan yahay jannada geed harhkiisa yacni markaa ninka faraska fuushani boqol sano hadduu ordo aanu markaisaga harka geedka aanu ka dhammaanayn harka geedka aanu ka dhammaanayn ilaahay wuxuu yihi ina aladiina kuwii kafaruu ka gaaloobay biaayaatina aayadaha yaga ka gaaloobaa ilaahay yidhi sawfa nusliihim wakti dambaanu gelin doonaa naaran naar gelin doonaa waa ku soli doonaa ama waa ku gubi doonaana culamada qaar baa ku fasiray waayo waa min asali waa islaagi sawfa nusliihim wakti dambaanu gelin doonaa naaran naar aanu gelin doonaa kulamaa nadijat markastay bislaato juluuduhum maqaaradoodu ama hargahoodu ay bislaadaan dubkoodu uu bislaado bedelnaahum waxaanu ugu doorinaayo ugu bedelnaa juluudan hargo ama maqaaro oo hayrahaa yacni markaa maqaaradii hore aan ahay waxaanu ugu bedelnaa liyaduuquu si ay u dhadhamiyaan daraaddeed alcadaaba cadaabka ay u dhadhamiyaan oo maqaarku markuu bislaado oo markaysaga markaa isagu dhinto yacni ixsaas ma yeelanayo ma lijurxin bimayitin ilaamu marka wuxuu noqonayaa mid cusub baa loo gelinayaa si cadaabkii si fiican ugu dhadhamiya ina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday mar walbana yahay kaana walam yazal casiizan mid qaaliba oo gacan sarreeya oo marka awood badan oo shay lamidii aanu jirin xakiiman oo xikmad badan oo shay waliba meeshuu ku habboon yahay dhigaya qawlan wa ficlan khalqan wa sharcan waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu sameeyey alsaalixaati camallada wan wanaagsan sameeyey sanudkiluhum waa gelin doonaa baa ilaahay yidhi jannaatin jannooyin baanu gelin doonaa jannooyinkaasoo tajri ay yaacayso min taxtiha hoosteeda ay min taxti ashjaariha wa qusuuriha dhiraheeda iyo guryaheeda hoosteeda ay yaacayso al-anhaaru durduro ay yaacayaan oo sunsumayaan waxaanu gelin doonaa jannaadkaasuu ilaahay yidhi khaalidiina fiihaa xaal loo qadaray inay ku waaraan jannaadka gudahooda abadan weligood lahum yagu u sugnaaday fiihaa jannaadka gudahooda aswaajun dumar oo mutahharatun la taahiriyey hadday tahay kuwii mu'minaadka ahaa ee adduunyada ku soo camal falay iyo hadday tahay xuurulciintii labadaba wanudkiluhum waxaanu gelin doonaa dillan har baanu gelin doonaa harkaas oo daliilan haracah ayaanu gelin doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atuubu ilayk